dagaalka oo bilowday xilli hore oo maanta ayaa waxa uu u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo isku barbar ah iyo xoogaga ahlu sunna oo horaantii bishaani la wareegay degmada guraceel ee gobolka galgaduud inkastoo dagaalka uu ahaa kii ugu cuslaa ee ka dhaca guraceel haddana si dhaba looma oga khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee kala gaaray dhinacyada hase ahaatee saraakiil ka kala tirsan labada dhinac ayaa v o a waxa ay u sheegeen in ay jiraan khasaare kala gaaray labada dhinac wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falegle oo v o a la hadlayay ayaa ka waramaya xaaladda dagaalka guriceel bismillahi raxmaani raxiim xornimadii hore ayay ciidamada jiidda hore ee labada heer dowladood ay kusoo qaadeen kooxdii beryahanba joogtay magaalada guriceel ee awalku awalba kusoo xagjoogtay sharciga iyo dowladnimada galmudug iyadoo adigbeela ay dowladdu ay ka digay inay meelaha sharci darrada ah ka baxaan dadkana barakeen ayay saaka ciidamada dowladda soo weerareen ciidamaduna jawaab muhiim ay siiyeen marka sidaasaa hor dhaceen arrintuna hadda waxay joogtaa maarata gabogabo wixii si xada oo ka dhimanna waxa uu baaqinaa in ay kusoo laabtaan dowladnimada iyo dhowraanna sharciga dadkoodana ay ka mid noqdaan xuseen cali xasan oo ka mida dadka yar ee ku haray gurceel ayaa v o a u sheegay in dagaalka uu ahaa mid aada u xoogan
haa magacayga saddexan waa xuseen cali xasan waxaan ahay dadkii gurceel u go'doomay dagaalka ku qabsaday maantay dadkii hore hore uga bara kaceen wax ku haray ma jirin dadkii ugu dambeeyaan ahayn intii ugu dambeeyana maanta gaxda korkanaagaana lagu dagaalama xabadii laba saac hal saac iyo bar lagu bilaabataana lagu socota ilaa haddana wax halah oo lahayoon xabad ahaynna ma jirto wayna nagu dhace maatadiina qaaray ugu tagtay daafaha
xuseen wax khasaare ah oo aada indhihiina ku aragteen haddaad tihiin dadkii tirada yaraa ee ku haray meesha
khasaaruhu waa badan yahay lama soo koobi karo dhaawac badanaa jira dhimasho haddeertan aniga tirfiga intaas waayo cadada kuma dhigi karo qaybihii dagaalamayay labada qoloo dagaalamayday u badan yihiin laakiin dhaawac badanna waa jiraa meelo badan oo gubtay oo degmada guraaxel oo ganacsada oo meelo lagu ganacsiga ganacsiga kamida ayaa jira meelo gargaarka degdegaa a jira oo haa oo gubtay iyakuna hoobiye lala dhacay khasaarahaasoo dhanna wuu jira kor welina waa nagula kor dagaalamaa waxaan sheegi karna male ummadii aada u dhibaataysanano weli xabadii saaka nagu bilaabataa nagu socoto maxaa idiin qorshaysan marka ma inaad ka baxdaan magaalada mise inaad sii joogtaan
magaalo la joogo lama arko waa magaalo holcey weliba cidaana haysatay oo cidaana saatana lama dhihi karo xabad magaalo ka socoto waayo magaalo joogis maba jirtee bixitaan meelihii la joogaaba laga sii qaxa adigu joogis iska daayo dad rayida oo ku sugnaa guriceel ayaa sida ay wararku sheegayaan ku dhaawacmay dagaalka kadib markii tiro madaafiica ay ku dhacday guryihii ay ku sugnaayeen sida uu sheegaya doctor kaahiye cismaan oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka starlin caruush ee magaalada guriceel
niyow horta maanta magaalada qurceel jawdi lagu yaqaana jirjawi ka duwana gashay xaaladeeda way isbedeshay maanta wax badanaa iska bedelay qurceel daawacyadu aada u badan yihiin intana lasoo gaarsiiyey waxay ahaayeen shan bukaan shantooda dhaawacyo kala duwanay qabeen qaarkood daawaa adkaayeen qaarkoodna waa fududaayeen alxamdulilah intooda ugu badan dhaawacyada badankooda waan waxaan ka adagnahay oo xayin karnay ahaayeen dhaawacuna waa ka badan yahay intaas ama dhimashadu laakiin isbitaalkiyaa lasoo gaari laayahay dadka meel isbitaalka laga soo maro ama laga soo maro aan jirin cilladaha ugu badan oo haysta waxaa kamid ah meesha lagu kor dagaalamayo waxaa noo dhow isbitaalka meesha lagu dagaalamayo shacbi u badan yihiin shacbi ahaayeen qaarkood waxay ahaayeen isku jirin soo dhacay ama madaafiyadii dhaceysay qaar kamida iyaalyada ku jiran nabalkeena
wasiir falagle ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay la wareegeen guriceel ha yeeshee goobjoogayaal ku sugan guriceel ayaa v o a u sheegay in qaybo kamida guriceel ay ku sugan yihiin xoogaga ahlu sunna aada iyo aad ciidamada meel walba ay joogaan waxaa kusoo dhaweeyey dadka deegaanka ku haray dadka kalanaa intaan gabalku dhicinba way soo bilowdeen inay guryaha kusoo noqdaan awalba guryaha nabaddiin nabaddiidnimadaa ayaa ugu acnayd haatana way soo gureen dabadduna gacmo nabada oo xariira ayay kusoo dhaweynaysaa waana la dejin doonaa wixii guryahooda hagaaliya iyo ciddi kalaba arrinku hadda si caadi u muuqda waxaana ugu baaqayna inaan idaacadda ka ka faa'iidaysanayna in dhammaanba dhallinyaradii sida sharci darrada
ugu soo xadgudubtay maamulka iyo dowladnimada inay ku soo noqdaan dadkooda iyo dowladooda dowladooda gacan naxariis bay u keenaysaa qaladkoodana waxaa loogu bedelayaa in in dadkooda noqdaan oo maaragtay sida loo qabay looga
dhinaca kale hoggaanka ahlusunna oo v o a ay la xiriirtay si ay uga jawaabaan xaalka dagaalka guriceel kama aysan jawaabin wicitaanka cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo